bismillaahi raxmaan raxiim arooryo suuban khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay waa subaxnimo jimco ah taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad sanadka laba kun siddeed iyo tobanka qodobada wararka subaxnimo ee rediyo muqdishona waxaa ugu daroon maamulka gobolka gado iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu wadaa inay maanta tagaan degmada beled xaawo ee gobolka gado iyagoo u kuurgelaya dhaqangalka joojinta dhismaha derbiga la sheegay in kenya ay ka dhisay suxadka qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedyada gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa shacabka ay ugu baaqeen inay la shaqeeyaan maamulka kulan lagu soo dhoweynaya guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada balcad ee dhowaan la magacaabay ayaa lagu qabtay xarunta degmadaasi ciidamada ammaanka ee gaalkacyo ayaa howlgallo ay ku soo qabqabteen dhammaan dooriyaal waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid a xaafadaha magaaladaasi akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho ee subaxnimona waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo diblomaasiyiin maraykan ahi dalkeeda ka ceydhisay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidhaay halkani waa rediyo muqdisho kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan maamulka gobolka gado iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu wadaa inay maanta tagaan degmada beled xaawo ee gobolka gado iyagoo u kuurgalaya dhaqangalka joojinta dhismaha derbiga la sheegay in kenya ay ka dhisayso halkaasi wariyaha iyaga maxamed macalin cumar ayaa khadka taleefanka ee gobolka gado waxaa kula xidhiiray yaxye cali faarax oo ah warsoo saaraheenna maanta waxna ka weydiiyey guddiga ama mas-uuliyiinta ka socda gobolka gado ee booqan doona degmada beled xaawo
degmada beled xaawo ee gobolka gado ee dhacda xididda udhexaysa soomaaliya iyo kenya gaar ahaan xididda udhexaysa dalxaawiye mandheeraasa ka xaaladeeda aad bay u degan tahay nabad iyo barwaaqo iyo basasha ayaa lagu waabadisay siaad la socoto deegaankan waxaa ka jiray maalmihii lasoo dhaafay arrimo fara badan oo ku saabsan dhanka xuduudda dhismaha gaar ahaan dhismaha ay dowladda kenya ka wado xuduudda udhexaysa soomaaliya iyo kenya maalmo dhaweyto sidii aan shalay iyo dar hadiisaan warbaahinta qaranka kasii deynaynay waxaa socday oo dhacay shirar markaasi ay yeelanayaan mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin markaasi ka socotay gobolka waqooyi bari dalka kenya taasi oo markaasi la doonayo in looga hadlo arrinta xuduuda shirarkaasi dhacay waxaa lagu heshiiyey in dowladda kenya gebi ahaanba ay joojiso dhismaha ay ka wado derbiga ay dhisayso xuduudda udhexaysa badaxaawiya mandheera waxaana heshiiska ka mid ahaa tan iyo inta labada madaxweyne ay iska arkayaan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta intay iska arkayaan ka hor in gebi ahaanba la joojiyo dhismaha xuduudaasi heshiiskaas wuxuu ahaa maalmo ka hor saan kusii dayna warbaahinta qaranka saaka qorshaha waxa uu yahay maamulka gobolka gado iyo mas-uuliyiin markaasi la socota ayaa waxay booqanayaan si ay ugu wargeliyeen halkii uu ka socday dhismaha bal si ay usoo hubiyaan inuu markaasi dhaqan galay heshiiskii ahaa in gebi ahaanba la joojiyo dhismaha derbiga u dhexeeya mandheera iyo beled xaawo
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed macalin cumar oo u waramayey yaxya cali faarax faahfaahinna ka bixinayey kormeer lagu wado inay maanta ku tagaan mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gado xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya iyagoo u kurgalaya waxyaabihii ka dhaqan galay wadahadalkii labada dowladood ee u dhexeeyey ee ku aadanaa joojinta derbigaasi inta ay ka kulmayaan labada madaxweyne ee kenya iyo soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa shacabka ay ugu baaqeen inay la shaqeeyaan maamulka maxamed deeq cabdi maxamed ayaa faahfaahinta warkan ku saabsan waxa uu ka soo diray magaalada dhuusamareeb baaqan ayaa kasoo baxay qaar kamid ah xildhibaanada maamulka galmudug gaar ahaan kuwa cusub ee dhowaan lagu biiriyey waxa ayna ku baaqeen in shacabku maamulkooda ay la shaqeeyaan iyo mas-uuliyiinta si maamulka galmudug iyo shacabkuba horumar ay u gaaraan haddaba qaar kamid a xildhibaanadaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixinaya arrimahaasi iyagoona sheegay in arrintani ay tahay guul usoo hoyatay shacbiga galmudug iyo maamulka intaba
waxaan u rajaynayaa guul joogto ah maamulka iyo mas-uuliyiinta dhammaan shacabku inay gacmaha iswada qabsadaan wada shaqeeyaan sidaas ayaana isleeyahay waa guusha aad baad umahadsanti waana salaamaya asalaamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa mahadsanaad rabbi ka mid xildhibaanada galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay isku biirka labada baarlamaanka la isku biiriyey waa arrin horumar leh waxaana meeshaas ka imaanaya inay galmudug isku tashato gacmahana isqabsato waxaana leenaha galmudug waxaad joogtiin xilligii aad isqabsan leedeen gacmaha ood khilaaf iyo ka gudbi lahaydeen una gudbi lahayn horumar aynan dalkeenna aan ka soo saari lahayn wax soo saar fiicanna aan mari lahayn marka waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo guul aan leenahay dhinaca kale xildhibaan xuseen salaad aadan oo ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa isna waxa uu sheegay in horumar lagu gaari karo gacnaha oo la isqabsado islamarkaana laga shaqeeyo horumarka deegaanada galmudug waa fursad qaali ah waa fursad ay ka muuqato horumar dhammaan markii la fiiriyo boqolkiiba sagaashan waa dad dhallinyaro ah oo wax fahmi kara xildhibaanada galmudug waxayna u muuqataa in galmudug ay ku socoto waddadii horumarka waddadii nabadgelyada iyo waddadii dib u heshiisiinta waxaan rajaynaa galmudug dhinaca amniga way ka hormartay maanta laga shaqay maayo amnigii waxaan rajaynaa inta deegaanada kale ay amnigooda ka shaqaynayaan in annaguna dhinaca developmentiga iyo horumarka aan ka shaqey doono waana mahadsantihiin asalaamu calaykum bada saxaafadda si gaar ayaan ugu mahad celinaya wasalaamu calaykum xildhibaanada maamulka galmudug oo la isku biiriyey islamarkaana hadda tiradoodu gaarayso boqol toddobaatan iyo siddeed xildhibaane ayaa waxaa hortaalla howlo aad u fara badan kuwaas oo ay ka mid yihiin in la xoreeyo deegaanada maleeshiyaadka al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug iyo sidoo kale in horumar iyo hiigsi loo horseedo bulshada galmudug
aad buu mahadsan yahay maxamed deeq cabdi maxamed kulan lagu taageerayay waxqabadka iyo dadaalada ay xukuumaddu ku soo deysay maxaabiista soomaaliyeed ee ku xirnaa xabsiyada wadamada caalamka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xasan yuusuf cali ayaa faahfaahin warkan ku saabsanay noo soo koobaya
iyadoo dowladda soomaaliya door weyn ka qaadatay soo sii deynta iyo badbaadinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada caalamka ayaa tallaabadaasi waxaa aad u soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana maanta magaalada muqdisho lagu qabtay kulan arrinkaasi lagu taageerayay oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka gobolka banaadir mid ka mid a maxaabiista laga soo daayay dalka indiya oo kulankaasi hadal ka jeediya ayaa u mahadnaqay dowladda soomaaliya waxauna ka codsaday inay sii labalaabto dadaalkooda ku aadan badbaadinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada caalamka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta xafladda ay noo dhigeen hooyooyinka soomaaliyeed marka aan u gudbo arrintayda waxaan ka mid ahay anugu maxaabiista laga soo wareejiyey oo dowladda madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku soo guulaystay oo hindiya ku horeeyey waxaan leeyahay dowladdeennu si wacan ayay noogu gurmatay oo aan laga sheekayn karin maanta halkaan aanaan ka sheegi karin sida muwaadinnimada ah oo ay noogu gurmatay dowladdanada qaar ka mid a waalidiinta carruurtooda laga soo daayay xabsiyada indiya iyo libiya oo madasha kulankaasi hadal ka jeediya ayaa cabiray dareenkooda gacanka gardaran inta qabsatay haddana lagu xukumay dil toogasho iyo xabsi daa'im aad iyo aad ayaa baarku iyo dhambalmo markaas meel ayaa i damqatay wax u damqado waayey muddo dhowr sano ah alxamdulilah ilaahay wuxuu ku guuleeyey halkii sano ay jirta xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ku guulaysato in ay meelo badan ka keento masaakiin waxaanu dowladdeena sharabtale ka codsanaynaa kuwa maqanash juhdigaan iyo juhdi ka badan inoogu bixiso oo ilaahay noogu soo nabadceliyo dhibaato badanaan soo marnay waxaan ka codsaynaa dowladdeena inay dadaalka sii wadaan waxaan ku leeyahay waxaan ku leeya ka keenaan dhallinyarada dunida daafaheeda ku xiran jawaahir barqab guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo iyana kulankaasi hadal ka jeedisay ayaa tilmaamtay inta
waa hagaag aad buu mahadsan yahay waryahayaga xasan yuusuf cali kulan lagu soo dhoweynayay guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada balcad ee dhowaan uu magacaabay guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe islamarkaasina lagu soo saaray magacaabistiisa warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee maamulka koonfur maamulka hirshabeelle ayaa waxaa lagu qabtay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida tafaasiisha warkan uu balcad inooga soo diray maxamed amiin yabarow xafladan ayaa lagu soo dhoweynayey guddoomiye ku-xigeenada cusub iyo xogeyaha dowladda hoose ee degmada balcad oo dhowaan uu soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle waxaa ka soo qayb galay xafladda xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada balcad ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur furdug isagoo sheegay inuu soo dhoweynayo mas-uuliyiinta cusub ee lasoo magacaabay waxaan soo dhoweynaynaa maamulayaasha cusub ee naga dhinay ee noola soo dhammaystiray xafladan gaaban ee qiimaha leh ee wejiyada cusub leh waxay dhammaystiraysaa meelihii uu ka dhinay maamulka ee maamulka lasoo dhammaystiray iyo qaabka loo soo dhammaystira haddii a gudaha u sii galo guddoomiyaha koowaad ee amniga degmada balcad muuse nuur shucayb guddoomiye ku-xigeenka labaad ee siyaasadda degmada abuukar aadan maxamed cumar abuukar aadan codey xogeeyaha dowladda hoose ee degmada balcad saaxiibkay naaneystiisa dheere dhacdooy xafladda qaybaheeda maanta waa intaas haddii aan maamulka balcad nahay culeesaad fara badanoo nahay inuu maanta naga dega aaminsan nahay maxaa yeelay haddii garab kaa maqan yahay amba mas-uuliyaddan ay ku saaran taho qafleed ay maqan tahay kaligaa culayska hadduu ku saarayaan waa dareeme qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada oo xafladda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dhammaystirka maamulka cusub ee degmada balcad maxamed xasan iyo ragga cusub oo maaragtay maxaa la dhahaa magaalada iyo maamulka iyo degmada ku soo biiray waxaan rajaynaynaa inay maaragtay wax badan ay ku kordhi doonaan guddoomiyaha sidou sheegay anna qof kaligeena waxay qabanaysay waxaa ka qiimo badan in la wada qabto waxaan sheegaa maamulka cusub oo la soo dhammaystiray maamulka hore waaba shaqayhaaye waana dadaalaaye kaalintow ka qaatana waa la og yahay wixii dhimanna allah u dhammaystiro maamulka cusub oo soo siyaaday waxaan leeahay garabkiinna allah galo maanta waxaan leenahay kaligaa ma tihid garba ayaa heshay mudane qaasin taas niiddaada ha kula taallo taasi waa dadaal badan oo degmada balcad loogu fiirsaday waxaan leenahay dadka degmada balcadow balcad maanta xubnihii ka dhinnaay waa la soo dhammaystiray waxaan noolaga baahan yahay shaqo laakiin maanta waxaan baaq u jeedinayaa oo dib nooga dhacay dhismihii waddada degmada balcad taasna waxay u taallaa ragga waxgaradka oo loo joogo sida xuseen caraale ee muxudiin xasan farax ugu dambayntii waxaa xafladda ka hadlay x xildhibaan hore xuseen caraale cadaan oo ka soo qayb galay xafladda guddoomiye adiguna aad iyo aad aad u mahadsan tahay waxaana rajaynaynaa reer balcad kuwa adiga ku doorta ay naga doonaane gaarsii halahaas halahaasaa kaa dhimane waxaan idinku soo siyaadinay maanta maamulka cusub oon idiin keennana waxaan rajaynaynaa kuwii shaqadi laga rabo qabta oo guddoomiye hore ka dambeeya guddoomiyahaa la daba joogaa maamul haddii la rabo inuu hagaagsanaa qofta madaxda u ahaa la daba joogaa raallihana warka waa ku dheeraan maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
ciidamada ammaanka ee magaalada gaalkacyo ayaa howlgallo ay ku soo qabteen ammaandooriyaha waxa ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi cabdirasaaq maxamed axmed wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gobolka mudug ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray gaalkacyo iyadoo maalmihii u dambaysaba ciidamada ammaanka gaar ahaana kuwa militariga iyo booliiska ay ku sugeen magaalada gaalkacyo ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka islamarkaan la doonayo in lagu sii ambaqaado dadaalada nabadeed ee xilligani ka jira magaalada gaalkacyo iyo deganaanshaha ka muuqanaya bilihii u dambeeyey gudaha iyo daafaha magaalada gaalkacyo iyo waxaa idmada xooga dalka gaaraana ururka casriinta gobolka mudug oo kaashanaya ciidamada booliiska dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug waxa ay xalay ka sameeyeen qaybo kamida magaalada gaalkacyo howlgallo lagu sugayo ammaanka waxaana ciidamadu inta howlgalladaasi weliba xalay ay kusoo qabteen kooxo ka ganacsanayay waxyaabaha ammaanka dooriya taasoo qayb ka ah qorshaha la dagaalanka falalka ammaan darrada dhalin kara islamarkaana abuuri kara in dadku markay isticmaalaan waxyaabahaas ammaanka dooriya ay qalqalgeliyaan ammaanka magaalada gaalkacyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali gadaar oo aan goordhow wax ka weydiiyey howlgalladaasi ayaa ii sheegay in ilaa lix lagu soo qabto howlgalladaasi sidoo kalena qalabkii iyo waxyaabihii kale ammaanka dooriyo ay ku ganacsanayeen gacanta lagu dhiga haatan ay ku hayeen saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo waxaana uu sheegay in kooxahani ay isugu jireen rag iyo dumar sidoo kalena lasoo taagi doono shalay waxaa sidoo kale talihi uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin ka ganacsiga maandooriyaha shalay ayayd markii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka casriinta gobolka mudug ay gubeen waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo dhowaan lagu soo qabtay dad ka ganacsanayay inta badanna xaaladaha ammaan darre ee gobolka mudug ayaa intooda badan ah kuwa ka dhasha waxyaabaha ammaanka dooriya kadib markay dadku cabaan ama isticmaalaan waxa ay khalqal geliyeen ammaanka magaalada gaalkacyo taas oo ah mid inta badan shacabka magaalada gaalkacyo ay aaminsan yihiin waxaana shacabku aad u soo dhaweynayaan tallaabooyinka ciidamada xooga dalka iyo kuwa booliisku ay ka wadaan magaalada gaalkacyo islamarkaana loo xaqiijinayo amniga waxaa degan xaalada magaalada gaalkacyo tan iyo bishii disembar sanadii tagta laba kun toddoba iyo toban xilligaasi oo magaalada gaalkacyo xasriinteeda ay gacanta kula wareeyeen ciidamo iskulaf buliis oo ay leeyihiin dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug iyo ururka xasriinta gobolka mudug ciidanka xooga dalka soomaaliyeed cabdirishaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inuu heer gebagabaa marayo dhismaha maamulada degmooyinka baydhaba iyo baraawe wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed ayaa rediyo muqdisho uga waramay qorshaha dhammaystirka maamulada degmooyinkaasi
siaad og tahayba waxaa horey loo soo dhisay degmada xudur ee xarunta gobolka bokool sidoo kalena waxaa la dhisay degmada barbaale ee gobolka bay waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkii bishan haatan inaga dhamaanaysa mooyaane ta kaloo soo socota abril gudaheeda in la dhisi doono magaalooyinka baydhabo iyo degmada baraawe intaba hadda ay gacanta ku haysaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka dee meel wax laga dhisaayo dadkeenu waayahan dhammaanay arag in dadku ay wax doortaanoo ta la isu soo baxo tiro kastaba ha ahaadee dadku ay wax doortaan diyaaradda jabuuti ireland ayaa markii ugu horreysay waxa ay duulimaad ka bilaabaysaa deegaanada maamulka puntland toddobaad walba sida warbixinta warkan uu magaalada boosaaso inooga soo diray wakiil wareedka warbaahinta qaranka maxamed muuse tarsan
diyaaradda eer jabuuti oo markii ugu horreysay ka howlgalaysa puntland waxay duulimaadyo toddobaad walba ka samayn doontaa boosaaso jabuuti jabuuti hargeysa jabuuti muqdisho sidoo kale diyaaradda eer jabuuti ayaa isku xiri doontaa wadamada soomaaliya jabuuti sacuudiga imaaraadka carabta masar itoobiya iyo yemen waxayna qayb ka qaadan doontaa tegidda dhulka barakaysan xilliga gudashada waajibaadka xajka eebe tiradii ugu horreysay oo rikaab ah ayay kasoo qaaday wadanka aan dariska nahay ee jabuuti waxayna maanta ay soo caga dhigatay madaarka magaalada boosaaso gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado oo garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay diyaarad noocan oo kale ah oo reer puntland ka saarta caqabadaha dhanka duulimaadyada lana doonayo isku xirka boosaaso iyo jabuuti oo wadaaga xiriir ganacsi waxaanu ka rajaynaynaa eer jabuuti in muxuu ahayde caqabadaha ama duulimaadyada jira ay wax ka beddelaan runtiina reer puntland waxay xiise gaara u qabaan kunnekshanka jabuuti iyo puntland oo xiriir ganacsi iyo mid muxuu ahayday kaleba uu kala dhexeeyo
maamula ku-xigeenka shirkadda duulimaadyada ee eer jabuuti ciise guda xaaji ayaa dadka puntland ugu bishaareeyey safar raaxo leh iyo qiimo jaban oo ay ku tegi karaan wadamada aan dariska nahay kuwa carabta ee xiriirka dhaqan dhaqaale iyo ganacsiga xorta ah uu kala dhexeeyo waan isku xidhi doonno ilaadiis cadan khartuum markaa xigaana dubay jidda qaahira bulaanta waxaa inagu darayaa inaan maanta diyaaraddii kaargada ahayd ee soo cagadhigtay jabuuti
siyaasi cali cabdi awaare ayaa shacabka soomaaliyeed ee puntland ku dhaqan ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan adeegyada duulimaadka ee ay u hayso shirkadda eer jabuuti runtii oo waxaa la odhan karaa waa farxad bay u tahay ganacsatada iyo bulshada ku nool deegaanadan gobolka bari khaasatan puntland waxa weeye sida hadda la tilmaamayey diyaaraddu waxay usbuucii hadda ku bilaabaysaa baan filayaa laba falayt oo toos noqon doona oo boosaaso jabuuti toos ah socdaalka dhanka hawada ee diyaaradaha ayaa kor u kacay tan iyo markii ay puntland yeelatay garoonka caalamiga ee diyaaradaha magaalada boosaaso eer jabuuti ayaa boosaaso iyo jabuuti u kala gooshi doonta toddobaad walba maalmaha khamiista iyo sabtida maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka boosaaso
gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed doctor aadan guuleed shabeel ayaa magaalada caabud waaqee gobolka galgaduud waxa uu ku guddoonsiiyey shahaado arday u soo gudubtay dugsiga sare cabdikariin axmed bulxan wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee caabud waaqe ayaa tafaasiisha warkan soo diray wafdigii uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo weli ku sugan degmada caabudwaaq oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta dhinaca waxbarashada ee maamulka degmada caabudwaaq waalidiin dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo dhigay arday u soo gudubtay dugsiga sare ee shiro jaamac kuwaasi oo maanta ku hantay munaasabadda dhexdeeda shahaadada dugsiga hoose oo ay soo dhammaysteen ardadan ayaa intii ay socotay munaasabadda waxa ay ku soo bandhigeen midhaha aqoonta ay ka dhaxleen iskuulka shiro jaamac iyo riwaayad ka turjumaysa faa'iidada waxbarashada ay u leedahay ugu horreyn maamulka iskuulka shiro jaamac ayaa halkaasi waxa ay ku sharfeen in munaasabadda ay kaga hadlayaan maraaxiishii kala duwaneed iskuulkani uu soo maray in ay ka soo horjeediso waalidiinta hortooda mid ka mid a ardada wax ka barata iskuulkan shiro jaamac
waa dufcadii sagaalaad ee ka baxay shiro jaamac haatan sanadkan haddii ilaahay yidhaahdo waxaa imtixaanka sideedaad ku fadhiisan doonta laba boqol iyo konton arday mahadda allah weyn ee boqorka ah ee adduuniya aqraba iska leh ayaa leh waxaa mahadda labaad iska leh waalidiinta ardayda iyaguna fiiga ardayga isku daya inay bixiyaan si kastaba ku keenaane kuwaas hooyooyin badan iskuulka saddexda aqoolood oo dadku u yaqaan subax duhur iyo habeen albaabada fasaladiisu way furan yihiin waxbarasho buuxda ayaa ka socta oo heerar kala duwan leh dad fara badan ayaa dhigta arday leh waalidiin leh xoogsato leh
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ardayda dhammaysatay waxbarashada heerka dugsiga dhexe ee doonaya inay u gudbaan waxbarashada dugsiga sare oo munaasabad loogu soo gabagabeynayey ee lagu qabtay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud cabdikariin axmed bulxan ayay codadkaasi warbixintiisii ugu dambeeyeen halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda ruushka ayaa waxay diblomaasiyiin maraykan ah ay dalkeeda ka ceyrisay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka sergey lafrof ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ruushka ay dalkeeda ka ceyriyeen tiro la-eg midii maraykanku dalkooda uu ka soo ceeriyey kadib sumeyntii lagu sameeyey nin horey uga tirsanaa sirdoonka waddankaasi ruushiya xukuumadda washington ayaa horey dalkeeda waxay uga ceerisay lixdan diblomaasiyiin waddankaasi ruushka u dhashay maser lafrof ayaa waxa uu sheegay in ruushka uu xirayo qunsuliyadda maraykanka ee ku taalla magaalada st betersburg ee waddankaasi ruushiya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka sergey lafrof ayaa waxaa sidoo kale ku baaqay kulan deg deg a oo ay yeeshaan ururada caalamiga ah ee ka hortaga hubka kiimikada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano o p c w dhinaca kale xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu ka digay in xaaladdu ay kusii siqayso dagaal qabow waxa uu walaac ka muujiyey inaysan muuqan geedisocod hoos loogu dhigayo xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo ruushiya warkii caalamku aad ka dhegeysaneyseen khiyaarta awada naga dhegeysanaysaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeena uu seego waxay ka heli kartaa webpejkeena radio muqdisho dot net waxaana dhegeystayaasha uga cudur daarayaa in codkaygu uusan wanaagsanayn